bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu clى ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo labayo soddonaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum welina waxaan ku jirnaa gaswatu uxud ayaan ku jirnaa albutuulaatu geesinimadii annaadiratu ee dhif iyo naadirka ahayd safxada laba boqol iyo labayo afartan wa qaama almuslimuuna muslimiintu waxay sameeyeen bibutuulaatin geesinimo iyo halyeynimo naadiratin oo dhif iyo naadir hoon iyadoo kale la arkin iyo wa tadxiyaati nafhurid raa'icatin oo bilic badan taasoo lam yacrif ama lam yucraf lahaa ama lam yacrif uusan u aqoonin lahaa iyada adtaariikhu taariikhda bani aadamka soo jireenka ihi nadiiran mid u dhiganta kaana wuxuu abuu talxa ninka la yidhaahdo yusawiru kii derbi uga dhiga oo isku gudba nafsahu naftiisa beyna yaday rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay hortiisa yuu isku gudbi jiray si aan rasuulka waxba uga dhicin derbi waa wax hadda loo yaqaan duruuc bashariya la yidhaha duruuc bashariya marka gaashaan buu yuu isaga dhigayaa isagii waa markii dambe ee lasoo laabtay wa yarfacu wuxuu sare u qaadayay sadrahu xabadkiisa waxaa laga yaaba in rasuulka ka gaabnaa korba usii qaadi liyaqiyahu suu isaga dhigo uu rasuulka uga ilaaliyo sihaam alcaduwi cadowga fallaadhihiisa qaala anas wuxuu yidhi lamaa markii kaana uu ahaaday yowmu uxudin maalintii uxud inhazama annaasu dadkii ayaa jabay caninabiyi nabiga ayay ka jabeen wa abuu talxa ninka abuu talxa la yidhaahna beyna yadayhi rasuulka hortiisa ayuu joogaa raggii gadaal ka yimid yaan la isu khaldin waa dadkii gadaal ka yimid abuubakar iyo yuu ka dambeeyey wa abuu talxatu beyna yadayhi rasuulka hortiisa uu yahay mujawabun calayhi isaga oo ninkaasi oo abuu talxi ihi uu ku gaashaaman yahay mujawabun uu ku gaashaaman yahay gaashaanku uu iska magac badan yahay bijafnatin gaashaan maqaar ah oo lahu u lahaa gaashaan maqaar ah uu isagu lahaa ayuu kuwana gaashaaman yahay u watay wa abuu talxa abuu talxana beyna yadayhi rasuulka hortiisa uu yahay oo mujawabun calayhi uu ku gaashaaman yahay bijafnatin gaashaan maqaar ah oo lahu u lahaa wa kaana wuxuu ahaa rajulan ninbuu ahaa raamiyan oo shiish badan ama toog badan waa kuwa shaab shuutariska hadda la yidhaah shaab shuutaris kuwa la yidhaahda weeye ama snibersna waa la yidhaha snibers kuwa meel fog wax ka toogtay aan waxba la gafin oo shadiida nasci uu xoog badan yahay ganitaanka uu ganayo uu xoog badan yahay laga yaaba inuu jabiyo maaragtay qaansooyinka kasara wuxuu jabiyey yooma idin maalinta qowsayni laba qaanso ou alaatan saddex buu jabiyey todidda togid baa la yidhaha togidda uu togayo yuu ka badanaya markaasay jabaysaa kolba inta la togo ayuuna ku xoog yaa yaa yaa xoogga iyo xawliga ay falaadhu ku soconaysaana ay tahay kolba intii la togo qaansada wa kaana wuxuu ahaa alrajulu ninku yamuru kii mara macahu bijacbatin gabooy oo min annabli leebab ah isagoo wata fa yaquulu wuxuu dhahayay rasuulkaa dhahaya infirha war u firdhi liabi talxa abi talxa ufidi u firdhi ninkan waaye ninka oo bahashan xaqeeda siinaya qaala wuxuu yidhi wa yushrifu nabiyu nabiguna wuu qooraansanaya intuu kor isu qaaduu fiirinaya yanduru isagoo fiirinaya ila alqowmi nimanka cadowga ah fa yaquulu wuxuu dhahaya abuu talxa biabi anta wa ummii laa tushrif waxbaha qooraansan oo kor haysu qaadin yusiibaka suusan kuugu dhicin sahmun leeb oo min sihaami lqowmi leebabka ay nimankani soo ganayaan ama fallaadhahay soo ridayaan naxri aniga galowdayda yaa duuna naxrika galowdaada ka sokaysa iyadaan isu- iyadaan tayda ayaan u dhigi taada sayna taada ugu dhicine marka geesinimadkiisaa laga sheekeeyey wacan wa canhu anas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana abu talxa wuxuu ahaa yatatarasu kii gaashaan ka dhigta maca nabiyi isagoo nabiga la jira bitirsin waaxidin hal gaashaan iyo isagay rasuulku ku wada gabanayeen kaana abu talxa wuxuu ahaa xasna ramyi nin toog badan oo shiish badan oo is- oo sniber ah fa kaana wuxaa idaa ramaa haddii uu shiisho oo uu toogto cadowgii tasharafa nabiyu nabiga ayaa qoraansan jiray fiirin jiray qoraansi waxaa la yidhaha kor inta laysu qaado hoos wax loo soo ego oo fa yanduru wuxuu fiirinaya ilaa mowqici nablihi leebkii uu galay meeshuu ku dhacay marka kaasna waxa weeyaan albutulaat naadira ayuu ka mid yuu ka mid yahay abutalxa waaye abudujaanana aan fiirino mar kale wa qaama wuxuu u qumay uu isu taagay abudujaana wuxuu istaagay dhe wa qaama wuxuu istaagay abudujaanata amaama arasuuli rasuulka hortiisa ayuu istaagay fatarassa wuxuu gaashaan uga dhigay calayhi rasuulka bidahrihi dhabarkiisa dhabarkiisuu gaashaan uga dhigay dhabarkiisuu ku aadiyey dhabarka istaag buu yidhi wanablu isaga oo fallaadhuhuna yaquc calayhi ay ku dhacayaan wa huwa laa yataxaraku isagoon isna- isagoon nuuxsanaynin kaasna waxa weeyaan waa dadkii albutulaat naadira ayuu ka mid yahay haddana aan u nimaadno xaatib ibnu abi baltaca ninka la yidhaah wa tabica wuxuu dabagalay uu raacdaystay xaatib ibnu abi baltaca cutbata ibna abi waqaas ayuu eryaday alladii cutbahaasoo ka sara jabiyey alrabaaciyata shariifa dhooshii sharafta lahayd ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkii jabiyey fa darabahu wuxuu ku dhuftay bisayfi sayfta ayuu ku dhuftay xaatib ibnu abi baltac ayaa ku dhufanaya xataa daraca ra'sahu ila- daraxa ra'sahu madaxiisa uu dhulka ku dhaco ma aha oo keliyata inuu dhaawacmay xooggu ugu dhuftay madaxiisiibaa halkaasoo kale ku faniinay uma akhada wuxuu soo qaatay farasahu wa sayfahu ayuu ka soo qaatay wa kaana wuxuu ahaa sacd ibnu abi waqaas shadiid alxirsi kii aad iyo aad ugu dadaala calaa qatli akhiihi walaalkii inuu dilo cutbata haada oo kana ilaa hase atee annahu isagu lam yadfar bihi gacanta kuma dhigin bal dafar bihi waxaa gacanta ku dhigay oo ku guulaystay xaatib ibnu abi baltaca marka xaatib ibn abi baltaca iyo ninka la yidhaha abu dujaana iyo ninka la yidhaha abu talxa weeye wa kaana waxaa sahal ibnu xunayf axad rumaati alabtaal hargaantidii halyeeyada ahaa ee geesiyaashaha ayuu ka mid ahaa baayaca rasuul allaahi rasuulka ilaahay wuxuu beecada kula galay cala almowti inuu dhinto uma qaama wuu istaagay ama qaama wuxuu isu taagay uu sameeyey bidowrin kaalin facaalin oo wax ku oola fii dowdi lmushrikiina gaalada difaacooda wa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama yubaashiru rimaayata binafsihi kii naftiisaba maaragtay gana maalintaa iyada al- fallaadhaha facan qataadata nicmaan waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ramaa inuu maalintaa iyada a ganay can qowsihi qaansadiisa xata ndaqat ilaa ay ka jabto situhaa xadhigeeda ilaa uu ka go-o xadhigga isku xidha yani qaansada qaansadii laft en- qorigii ma jabin xadhiggii buu gooyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam xooggiisii fa akhadahaa waxaa qaatay seeftii qataadat bnu cumaan baa iska qaatay fa kaanat cindahu bay ahayd wa usiibat yowma-idin maalintaa iyada ah caynuhu ishiis ninka waa mu- mucjisooyinkii dhacay bay ka mid tahay mucjisooyinka nabiga ayay ka mid tahay sala allahu caleyhi wasalam tan soo socota wa usiiba waxaa la asiibay oo dhaawacantay yowma-idin maalintaa iyada ah caynuhu ishiisa ninka la yidhaahdo qataadata bnu nucmaan ishiis xataa waqacat ilaa isha ay ku soo dhacdaba calaa wajnatihi koodkiisay kusoo dhacday intay isha dhan godkeedii ka soo baxday ee koodkan ay kusoo dhacday faraddaha waxaa meesheedii ku celiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam biyadihi gacantiisa ayuu kula celiyey fa kaanad ishii waxay ahayd axsana mid ka qurux badan axsana caynayhi dheh labadiisa indhood ta ugu quraxda badan wa axadahumaa ta ugu curdoonna u ahayd ama ugu fiiqan ta ugu curdoon ee xagga aragtida ta kale ka aragtida badan taasna waa mucjizo wa qaatala waxaa dagaalamay maalinta ayada cabdiraxmaan ibni cawf xataa usiiba ilaa laga dhaawaco fuuhu afkiisa yooma idin maalinta iyada ka mid a fa hutima markaasuu ilka beelay dhoolahan hore afka xaggiisa hore ilkihi ayaa ka dhacay wa jurixa waa la dhaawacay cishriina jiraaxa labaatan dhaawac ow akhara ka badan asaabaha bacduha qaarkeed wuxuu wuxuu haleelay fii rijlihi lugtiisa fa carija markaasuu laangadho noqday uu dhutin jiray jiis ama laangadhe ayuu noqon jiray wuu dhutin jiray wamtasa wuxuu nuugay imtasa wuxuu nuugiyey ama dhaadhiyey maalik ibnu sinaan ninka la yidhaha waalidu abi saciidin alkhudri addama dhiigga buu min wajnatihi rasuulka koodkiisa ayuu ka dhuuga ka nuugay dhiiggii waa markii dambe laysu waday mid rasuulka agtiisa xataa anqaahu ilaa uu dhiiggii oo dhan ka tirtiro uu ka dhammaystiro uu ka ka nadiifiyo xataa anqaahu ilaa uu ka nadiifiyo fa qaala rasuulku wuxuu ku yihi mujjahu dhiigga iska tuf iska tuf dhiigga fa qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartee laa amujhu inaan iska tufaynin maxaa jira waa dhiiggii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uma markaa kadib adbera wuu duba meeshii buu ka tegay yuqaatilu isaga oo la dagaalamaya gaaladii fa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man qofkii araada doona an yandura inuu erko ilaa rajulin nin oo min ahli ljannati dadka jannada ka mida falyandur ha eego ilaa haadaa kan fa qutila waa la dilay shahiidan isagoo shahiida ayaa la dilay kaasina waa butuulaadkii baan weli ku jirnaa moogtahay wa qaatalad waxaa dagaalantay maalinta ayadaa umu camaara nusaybatu binti kacab ayaa dagaalantay factaradat waxay ka hortagtay libni qami ah ninkii shaydaanka ahaa ee nabiga labada dhabar ku labada dhabar ku dhuftay ayay ka hortagtay fii unaasin min almuslimiina iyada oo ka mid a dad muslimiinta ka mid a fa darabahaa waxaa seeftiisii ku dhuftay ibnu qami ah calaa caatiqihaa degteeda ayuu ku dhuftay darbatan darbad ayuu ku dhuftay oo tarakad ka tagtay jarxan dhaawac ajwafa oo god ah wa darabat iyana waxay ku dhufatay hiya ibnu qami ah ciddata darabaatin dhowr darbadood ayay bisayfiha kula dhufatay laakiin hase ahaatee kaanat calayhi wuxuu qabay dircaani laba cambuurbireed fa najaa wuu badbaaday wa baqiyat umu camaara umu camaara waxay baaqi ku ahayd tuqaatilu inay dagaalanto xataa asaabahaa ilaa uu kaga dhaco ithnaa cashara jurxan laba-iyo toban dhaawac maalinta ayada ah wa qaatala waxaa dagaalamay isna oo uu cadar muujiyey miscab ibnu cumayr bidaraawatin si kulul baaliqatin oo meeshii ugu dambeysay ah yudaaficu can inabiyi nabiga isagoo ka celinaya oo ka difaacaya hujuuma ibnu qami ah ibnu qami ah weerarkiisii iyo wa asxaabihi asxaabtiisii wa kaana wuxuu ahaa alliwaaw calankuna biyadihi gacantiisa ayuu ku sugnaa fa darabuuhu calaa yadihi alyumna gacantiisii midugta ah ayay seeftii la heleen xataa qudicat ilaa laga gooyo ay dhulka ku dhacdo fa akhada alliwaa'a calankii ayuu wuxuu ku qabtay biyadihi lyusraa gacantiisii bidix wa samada wuu quturay oo wuu istaagay wuu quturay baa layidhaah fii wejhi lkufaari kufaarta hortoodii xataa quticad ilaa haddana laga gooyay yadahu lyusra gacantiisii bidix uma markaa kadib baraka wuxuu kula fadhiistay caleyhi calankii bisadrihi xabadkiisa iyo wa cunuqihi qoortiisa ayuu kula fadhiistay uu ku hayay xataa qutila ilaa laga dilay wa kaana wuxuu ahaa alladii kii qatalahu miscab dilay huwa isaguba ibnu qami a ayuu ahaa wa huwa isaga oo yadunnuhu u malaynaya miscab ibnu cumayr rasuulallaahi rasuulka ilaahay u malaynaya waa lishibahihi ibnu miscab u ekaantiisii bihi rasuulka u ekaa rasuulka u ekaa fansarafa wuxuu ku laabtay ibnu qamia ila lmushrikiina mushrikiinta ayuu ku laabtay wasaaxa wuu qayliyey ina muxamadan qad qutil marka laleeyahay maxamed baa la dilay wakaas ishaacatu maqtali nabiyi sala allahu calayhi wasalama way isku laalaabanaysaa arrintu yacni si fiican uma tartiibsana wuxuu ku laabtay markii hore ee la faafiyey in nabiga la dilay ayuu ku laabtay tan waan kasoo gudubnay oo markii asxaabtii oo dhan soo laabteen oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam raggiisa ay difaacayaan ee dambe waxaa- waan soo aragnay kuwan in hore la geeya ayaa fiicnayd walam yadi mad soconin calaa haada siyaaxi qayladan iyada ah daqaaiqu daqaa'iq ma soconin xataa shaaca ilaa uu ka faafo waa qayladan uu qayliyo ibnu qami ah maqtalu nabiya nabiga dilkiisii fi lmushrikiin mushrikiinta ee walmuslimiina muslimiinta dhexdoodaba ilaa warkaasi uu ka faafay wa haadaa kaasi huwa isaguba addarfu waqtigii addaqiiqu ee khatarta ama halista ahaa alladii kaasoo khaarat fiihi ay dhulka ku dhacday casaa'imu kathiirin in badan niyadoodu oo min asaxaabati sa- asxaabtii ka mid a almutawaqiina ee la hareereeyey marka tan horay ayaan kusoo aragnay aladiina kuwaasoo lam yakuunu aan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay aan markaa la joogin wanhaarat waxaa hoobatay oo dhulka ku dhacday macnawiyaatuhum niyadoodii xataa waqaca ilaa uu ka dhaco daakhila sufuufihim safyaalkooda dhexdeeda irtibaakun shadiid qas iyo jaahwareer iyo shaki uu ka dhaco oo wacamataha ay camimto ay wada kala gaadho ay ku faafto alfawda fawdadii iyo qaskii iyo na- iyo wal idiraabu iyo gilgilashadii ilaa hase ahaatee ana haadihi sayxata qayladani khafafad waxay iyana fududaysay bacda takhfiifi fududayn wax fududayn uun ah min mudaacafati hajimaati lmushrikiina nimankii mushrikiinta weeraradoodii weeraradaas oo lama laamayay ayay hoos u dhigtay waxoogaa waa lidannihim malaynta ay u maleeyeen annahum iyagu najaxuu inay ku guulaysteen fii gaayati maraamihim waxay rabeen meeshii ugu dambaysay oo ah inay nebiga dilaan fashtaqala waxay ku shuqloobeen oo ku jeesteen alkathiiru in badan oo minhum iyaga ka midihi bitamthiili qatla almuslimiina muslimiintii la laayay meydkooda meydka inay googooyaan ayay ku jeesteen taasna waxa weeyaan muslimiintu way ka faa'iidaysteenba alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa cinwaan kale yuwaasilu wuxuu sii wadaa almacrakata dagaalka wa yunqidu wuxuu badbaadinayaa almowqifa xaaladdii walamaa markii qutila la dilay miscab ibnu cumayr markii la dilay actaa wuxuu siiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam alliwaa calanka caliya bna abi taalib ayuu u dhiibay faqaatala wuu dagaalamay qitaalan dagaal shadiidan oo daran wa qaamat waxay waxay isu taagtay baqiyatu saxaabati saxaabada intii soo hadhay almawjuudiine almawjuuduuna oo joogay markaas hunaalika halkaa bibutuulaatihim halyeynimadoodii iyo geesinimaodkoodii annaadirati an iyadoo kale la arkin yuqaatiluuna iyagoo dagaalamaya wa yudaaficuuna iyagoo difaacaya waxiina idin markaasu istataaca wuxuu awooday rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu awooday sala allahu calayhi wasalam an yashuqa dariiqa wadda inuu u jeexo ilaa jeyshihi ciidankiisii almutawaqi ee markii hore la hareereeyay inuu waddo u jeexo fa aqbala ilayhi rasuulka waxa soo aaday fa carafahu waxaana gartay kacab ibnu maalik ninka la yidhaah wa kaana wuxuu ahaa awala man carafahu intii garatay oo aan markii hore ahayn raggii hore ee abubakar iyo aan ahayn fanaadaa wuu dhawaaqay biaclaa sawtihi dha- codkiisa kii ugu dheeraa yaa macshar almuslimiina muslimiintiiow abshiruu ku bisha- bishaaraysta haadaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay weeye sala allahu calayhi wasalam fa ashaara ilayhi rasuulku wuxuu u tilmaamay an ismut aamus wadaalika xataa laa yacrifa lianlaa yacrifa si aynan u aqoonsanin mowdicahu meesha uu joogo almushrikuuna mushrikiintii ilaa hase ahaatee ana haada sawta sawtkaasi balaqa wuxuu gaadhay ilaa aadaani lmushri- muslimiina muslimiinta dhegahooda ayuu gaadhay falaada ilayhi waxaa soo soo aaday almuslimuuna muslimiinta baa rasuulka xaggiisa soo aaday falaada waxaa soo magan galay oo hadda magangalyo maaha kusoo dhuumasho iyo aad ku badbaadeen ma lehe falaada waxaa soo aaday ilayhi rasuulka xaggiisa marka hore laakiin laada wuu magan galay weeya meeshaad ku dhuumatay eed ku badbaadayso xataa tajamaca ilaa ay ka uraraan xowlahu nabiga hareerihiisa xawaalay alaaiina wax ku dhow soddon rajula nin oo min asaxaabati asxaabta ka mid a ayaa hareerihiisa rasuulka yimid marka kitaabku eh, azminadu say u kala horeeyaan iyo wixii ma uusan sheegin wuu isku yaraha qasaya way isku qaqasan yihiin laakiin muhiim waxa weeyaan uun in la fahmo markii ay guldaroodu dhacday oo ninka khaalid ibn waliid uu dhabarjabinta uu sameeyey ciidankii saddex bay u qaybsameen qole iska carartay oo qaar madiine qaar galay iyo qaar buurta fuulay niman dhex galay cadowgii intay isdhex galeen oy qaar iyagu iska dileen sidii odag iyo alyamaan ay dileen markay qaaladay maqleen nabigii waa la dilay hubkii iska dhigay oo niyajab ku dhacay taasna waa kooxdii kale oo xataa marku fikiray aynu la xidhiidhno ninka la idhaahdo cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool hay nagala hadlay oo nabadgelyahay naga siiyo abu sufyaane kooxna taasay ahayd kooxdaas laakiin muddo kadib rag ka mid a ayaa caraadiyey oo yidhi war haddii xataa nebigii la dilay gablamooyin miyaan yacni soo diintiina uma dhimanaysaan marka iyaga oo bilaabay inay dagaalamaan yaa haddana waxay maqleen inuu nebigu nool yahay markaasay nebiga u yimideen si tartiib tartiiba taasna koox weeye kooxda saddexaadna waxaa weeyaan waa kooxdii dee kibaaru saxaaba oo aan wax kaloo ay ku fikireenba uusan jirin markii dhabar dhabarjabkii uu dhacay in lasoo dhabarjabiyo uu dhacay waxay ku fikireen oo keliya ta nabigii dhawaaqiisa markay maqleenna waa u yimideen abubakar baa ugu horreeyey cali abu cumar ibn khadaab oo radia allahu tacaala canhu abu cubayda kulli taana waan ka soo hadalay marka arrintu saas saas weeye kala horeynta sidaas weeye kadibna markay ciidamadan xooggali u yimideen rasuulka sala allahu aleyh wasalam nimankiina waa la iska celiyey kadibna wadda ayaa la jeexay meeshii ugu shishaysay oo gosha ugu koraysay ayaa la galay halkaasay muslimiintu isugu yimideen wixii la dilay maahane gaaladiina marka waa kusoo dhici waayeen way kusoo dhici waayeen halkaas ayuu dagaalkii ku dhammaaday calankana waxaa loo dhiibay markii markii la dilay sacd ninkii muscab ibni cumayr markii la dilayna waxaa loo dhiibay caliy ibn abi aalib waxayna idin markaas istataaca wuxuu awooday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam an yashuqa ariiqa wadda inuu u jeexay ilaa jeyshi ciidankiisii almutawiqi ee la hareereeyey fa aqbala minhum waxaa soo aaday rasuulka xaggiisa oo fa carafahu gartay kacab ibni maalik wa kaana wuxuu ahaa awala man carafahu qofkii aqoonsaday buu ugu horreeyey fanaadaa wuu dhawaaqay biaclaa sawtihi codkiisa ka ugu dheer buu ku dhawaaqay uu leeyahay yaa macshar almuslimiina abshiruu ku bishaaraysta hadaa rasuululahi rasuulka ilaahay weeye ma dhimanin lamana dilin been buu ahaa warkii fa ashaara ileyhi rasuulku wuxuu ugu tilmaamay gacanta ugu tilmaamay anusmat war aamus wadaalika saa wuxuuna u yidhi laallaa yucrafa ama laallaa yacrifa si aysan u ogaanin mowdicahu rasuulku meesha uu joogo almushrikuuna mushrikiintii ilaa se ahaatee ana haada sawta dhawaaqaasi balaqa wuxuu gaadhay ilaa aadaani lmuslimiina muslimiinta dhagahooda ayuu gaadhay falaada ilayhi waxa u soo cararay oo xaggiisa soo wada aaday almuslimuuna xataa tajamaca ilaa uu kaga soo ururo xowlahu rasuulka hareerihiisa xawaalay alaaiina rajulan waxay soddon nin ku dhodhow oo min asaxaabati asxaabtii ah wa bacda haada tajamuci isu imaatinkan iyo is uruursigan kadib akhada wuxuu bilaabay rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fi insixaabi goobtii dagaalka in laga dibigurateeyo almunadami oo habaysan ilaa shicbi ljabali buurta gosheedii sare in halkaa laysku ururiyo wa huwa isagoo rasuulku yashuqu tariiqa waddo ka dhex jeexaya bayna almushrikiina almuhaajimiina mushrikiintii weerarka soo waday dhexdooda yaa waddo xoog laga samaysanayaa washtada almushrikuuna mushrikiintuna waxay sii labanlaabeen oo sii adkeeyeen fii hujuumihim weerarkoodii licarqalati alinsixaabi dibiguratayntaas iyo dib is-ururisigaas si ay isu hortaagaan ilaa annahum hase ahaatee nimankii mushrikiintaa fashilu waxay ku fashileen arrintaa ayada way ku guldaraysteen amaama basaalati luyuuthi lislaami islaamka libaaxyadiisa iyo aararkiisa geesinimadooda horteeda ayay ku fashileen taqadama maalintaa iyada ah haddana waxaa wuxuu isku dhex darayaa sheekada say u socoto iyo dhacdooyin yuu isku dhex darayaa taqadama cuhmaanu bnu cabdillaahi ibni lmugiira nin la yidhaah yaa horay soo aaday taqadama waxaa soo mudhbaxay cuhmaan ibnu cabdillaahi ibni lmugiira axadu fursaani almushrikiina mid ka mid a fardooleydii ama ama dagaalyahanadii mushrikiinta ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay xaggiisa ayuu soo aaday sala allahu calayhi wasalam wahuwa isagoo ninkaas cuhmaan ibn cabdilaahi la yidhaahdo yaquulu odhanaya laa najowtu allama ima badbaadiyo in najaa hadduu maanta maxamed badbaado wa qaama rasuulullaahi rasuulka ilaahay ayaa istaagay limuwaajahatihi suu isu hortaago uu ninkaa uga hortago ilaa hase ahaatee ana alfarasa faraskiisii yaa cathara turunturootay fii bacdi alxufari godad meelaha ku yeelay mid ka mid a ayay ku turunturootay markaasuu ka duulay dhulka ayuu ku dhacay fa naasalahu waxaa u baxay alxaarith ibnu simma nin la yidhaahdo alxaarith ibnu simma nin la yidhahdo ayaa ninkii u baxay fa daraba wuxuu ku dhuftay calaa rijlihi lugtiisa ninkii maaragtay ahaa cabdulaahi bni muqiire lugta ayuu kala helay lugta ayuu kala helay seeftiisii fa aqcadahu markaasuu fadhiisiiyey waa kici kari waayey uma dafafa calayhi wuu israaciyey wuu dhaawac tiray wa akhada silaaxuu hobkiisina uu kasoo furtay waltaxaqa birasuulillaahi rasuulka ilaahayna yuu u yimid wa catafa waxaa kusoo leexday dheh wa catafa waxaa kusoo leexday cabdulaahi bnu jaabir nin la yidhaahdo cabdulaahi bnu jaabir faarisun aakhar nin kale oo faras fuushan oo min fursaani maka ka mid ah yaa cala alxaarith bnu simma oo kii hore dilay ayuu kusoo leexday fa daraba wuxuu ku dhuftay bisayfi sayftiisa ayuu wuxuu ku dhuftay calaa caatiqihi halkaa degta ah fa jaraxahu wuu dhaawacay xataa xamalahu almuslimuuna ilaa ay muslimiintii ninkii dhaawaca soo qaataan walaakin hase ahatee inqada waxaa kii ku booday oo gurada uga baxay cabdulaahi bni jaabirkii abudujaana abudujaanihii albatalu ee halyeyga ahaa almuqaamiru ee naftiisa halis gelin jiray dulcisaabati alxamraa ee weerka cas qaadan jiray wuxuu ku booday calaa cabdulaahi bni jaabir fa darabahu wuxuu ku dhuftay bisayfi sayfti ayuu la helay darbatan darbad ayuu ku dhuftayoo ataara duulisay ra-sahu madaxiisaba madaxiisaba halkaasoo kale ku dhacay wa athnaa'a hada alqitaali dagaalkan dambe dhexdiisa almariiri ee qadhaadhaa kaana waxay ahayn almuslimuuna muslimiintu ya-khuduhum kii uu qabto annucaasu lulo ama lulmo ama gamaanyo saddexdua soomaalidu way tidhaahdaa oo min allaahi alla xaggiisa ka timid kamaa sidii taxadata canhu uu ka sheekeeyey alqur'aanu qur-aanku qaala abu talxa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fii man qolo ayaan ka mid ahaa oon ku jiray kuwaasoo taqshaahu ay daboosho annucaasu gamaanyadu ama lulmadu ama luladu yowma uxud maalintii uxud xataa saqata sayfi ilaa uu ka dhacay sayfteydu min yaddii gacantayda miraaran dhowr jeer yasqutu wuu dhacayaa wa aakhuduhu waan soo qaadanayaa wa yasqutu wuu dhacayaa wa aakhuduhu waan soo qaadanayaa wa bimidli haadihi albasaalati dhiiranaantan iyo geesinimadan oo kale yay balaqad waxay gaadhay haadihi alkatiibatu ururkan uu rasuulku hogaaminayay fi insixaabin munadam ka bixid goobtii laga dibigurateeyey oo laakiin nidaamsan ilaa shicbiiljabali buurta gosheedii ayay gaadhay wa shaqa wuxuu u jeexay rasuulku libaqiyati iljeyshi ciidanka intiisii soo hadhayna dariiqan waddo iyo ilaa haada almaqaami meeshantada la joogi kara alma'muuni ee lagu badbaadayo fa talaaxaqa bihi halkaa waxaa isku soo wada gaadhay ciidamadii filjabali fatalaaxaqa ciidankii ayaa isku soo gaadhay fatalaaxaqa waxaa isku soo wada gaadhay bihi rasuulka filjabali buurtii ciidankii wa fashalat way guldaraysatay cabqariyatu khaalid khaalid cabqariyadiisii amaama cabqariyati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay cabqariyadiisa horteeda markii la hordhigay ayaa tii tii khaalid ayaa fashilantay oo haddii aysan dhici lahayn yani rasuulka sala allahu caleyhi wasalam xikmadda uu ku hogaamiyey asxaabta oo dhan waa la wada layn lahaa maalinta wax la dilo iyo wax la qabsado ayaa laga dhigi lahaa laakiin haddana xaaladaas qallafsan ee caynkaasi isaga ciidankii qabsatay haddana ciidankii lama jebinin nacam way jirtaa in rag badan laga laayay laakiin iyaguna rag badan bay laayeen si aan horu sheegnayna saddex iyo soddon nin unbaa la dheeraa iyagana dad yar ma iyo layn mayna laynin marka een, jabna ma ahayn oo lama jabinin oo dhulna lagama qabsanin ee, maxaan ku idhaahdaa ragna lagama qabsanin xoolana lagama qabsanin laakiin qaladka ay sameeyeen nimankii rumaadda ahaa ee amarka rasuulka ay jabiyeen ayaa dhibkaasi uu ku yimid hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu